Nu lyssnar vi på program på somaliska.
dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halkani waa raadio riyo wadashaqaynta ururada kala duwan waxaa kala xidri doontaan mawjada dherarkeedu yahay f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti iyo axad ah waxaa wadashaqayn gooniya yeelan doona ururada ama jaaliyadaha ku nool magaaladan obsaalo oo ku kala hadli doona ama ku soo tabin doona luqado kala duwan sagaal luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah luuqadda soomaaliga waxaad kala socon doontaan mawjada dherarkeedu ee f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti saacaddu markay tahay lixda galabnimo ilaa sideedda fiidnimo maalinta axadda ah shanta galabnimo ilaa sideed fiidnimo waxaan ku soo tobin doonaa luuqadda soomaaliga saacaddu markay tahay maalin walba oo axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaana ka soo tebin doonaa wararkii ugu dambeeyey heeso iyo waxyaabo kaloo qiimo leh ku soo dhowaada waxaana kala soo xidhiirtaan wixii faahfaahin ah taleefonka nambarkiisa uu yahay lixdan iyo sagaal afartan iyo shan siddeetan
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka nagab soomaaliga oo maalin kastoo axada saacaddu markay tahay lixda ilaa lixya barka ka baxa radio rio international ee magaalada nubsaala barnaamijka annaguna wuxuu ka koobnaan doonaa warar goosgoos ah oo ku saabsan siyu gobolka uppsala iyo wadankan sweden waxaana ugu horeeya wararka siyu shantii februari waxaa siyu shirla lahaa laankeyrta cas shantii februari waxaa siyu isagana shir ku lahaa dumarka international quino cafe lixdii februari iyana waxaa siyu lagu qabtay data kush barashada kombyuterka oo loogu talagalay dadka waayeelka ah waxaana fuliya mashruuca ay wadaan ama loogu magacdaray mashruuca dadka waayeelka ah lixda februari waxaa shir ku lahaa siyu guddiga siyu toddobada februari iyana waxuu shiru lalahaa qeyb ka mid a kumuunka oo qaabilsan dadka ajaaniibta ah ee wadanka ku cusub ee layihahda novet toddobada februari iyana waxaa shir ku lahaa ahaa ama yimid siyu dad ka socda kumuunka ustahamar oo ah dadkaasina dadka wadankani ku cusub toddobadii februari oo maalin kastoo arbaca iyana waxaa shir ku yeesha goodsunda mashruuca dadka waayeelka ee loo yaqaano eldere project toddobada februari iyana waxaa mashruuca isdhexgalka ee loo yaqaano interreform project upsala vision waxaa uu sana ku lahaa habeenkii dhaqanka bishiiba hal mar ayaa la qabta oo waxaa loogu macdaray habeenkii dhaqanka sideeda februari iyana waxaa siyu maalin kasta oo khamiisa ku kulma wadanka dadka ku cusub ee barta af swedishka sagaalka februari iyana waxaa koox ka tirsan dadka wadankani ku cusubi ay booqasho ku imaanayaan siyu waxayna ka imaanayaan kumuunka tieb waxaa la ogeysiinayaa qofkii xiiseynaya in saddexda maash saad markay tahay saddexda ilaa koo iyo tobanka habeennimo adreeska baxalatori uu ku qaban doona ururka ay leeyihiin dadyowga oromada ee wadanka etoobiya ay feesto ku leeyihiin feestadaasina waxaa lagu geli karaa dadka waaweyn laba boqol oo koroon dadka da-yarta ama caruurta ana ama dhalinyarada ana oo u dhexaysa da-dooda labaiyo toban ilaa toddobaiyo toban boqol koroon waxaana tigidhada ka heli kartaan goobta lagu qabanayo waxaana isku diiwaangelin kartaa adigoo soo dira s m s labaatanka ugu dambeyn lixi labaatanka february labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaana lasoo xiriiraysaa qofka magaciisa la yihahdo abba teleefonkiisuna waa ina waxaa weyan waa eber toddoba saddex lix afar sagaal lix toddobo labo labo aan ku celiyey waa eber toddoba saddex lix afar sagaal lix toddobo labo labo ama aadam eber toddoba saddex sideed sagaal toddobo afar labo sideed toddobo waa eber toddoba saddex sideed sagaal toddobo afar labo sideed toddobo haddana waa warar ku saabsan ubsaala kumanka ubsaala wuxuu cusbooneysiiyey wada shaqeynta ka dhexeeyay ururkan dowliga ahayn loo yaqaana naybi vihun oo waxaa wada shaqeyntaasi ay sii cunaysaa muddo saddex sano ah wada shaqeynta ka dhexeysa ururka aan dowliga ahayn oo loo yaqaano navy vihun oo howlaha uu qabto micnaha waxaa ka mid ah waxyaabaha dadejiya dadka ajaaniibta inay wadankani dhex galaan una sahlaan noloshooda in ay isku filaadaan navy vihun waxyaabaha uu bixiyo ama lagu barto waxaa kamid ah barashada luuqada swedishka cilmiga bulshada iyo waxyaabo kale oo qofka wax oga tarayso caafimaadkiisa ama wanaajinaysa caafimaadkiisa badana dadka qayb gala mina waxaa weye waa dadka ajaaniibta ah siiba dumarka da-doodu ay ka weyn tahay konton jir oo ay ku adag tahay in ay luuqada bartaan iyo inay shaqo helaan arrintaasina waxaa laga soo wareeyey ubsaala komuun haddana wararka ku saabsan wadankani sweden waxaa iyana la sheegay in aqoonsiga loo yaqaana banki idega uusan suurtagal u ahayn inay isticmaalaan toban kun oo qof oo haysata taleefanadii ka horeeyey vira s iphone dadka haysta vira s iphone taleefanadii ka horeeyey uma shaqeynhayo wixii hadda ka dambeeya isticmaalka bangi bank idega arrintaasina waxaa laga soo wariyey d n waxaa iyana sii kordhaysa bakteriyada u dulqaadanaysa antibioticada daawada antibioticada aysan waxba ka tarin waxaana la sheegay in labada kun iyo kontonka keysaska maanta ka jira ay afar jibaar mayaan labada kun iyo lix iyo tobankii waxaa la raboorgareeyey shan iyo toban kun iyo shan boqol oo case labada kun iyo soddonkana waxaa la qiyaasayaa in taasi ay noqon karayso wax ka badan toddobaatan kun oo case antibioticada bakteriyada aysan waxba ka tarin waxay aato u leedahay bulshada daaweynteedana waxaa ku baxaya kharaj fara badan waxaana ku kacaya lagu leeyahay kharaj dhan afar boqol oo milyan labada kun iyo soddonka labada kun iyo kontonkana waxaa la qiyaasayaa ilaa lix boqol oo milyan markii laisku daro laga bilaabo labada kun iyo sideedda wakhtiga u dhexeeya ilaa labada kun iyo kontonka waxaa la sheegay in ay ku baxayso lacag dhan sideed iyo toban bilyan oo crown inay ku baxayso lacag dhan aan ku noqdee lacag dhan lix iyo toban bilyan oo crown in ay ku baxayso taasina waxay la mid tahay iyada oo lagu sameeyo qaliin gaaraya dad dhan boqol iyo siddeetan iyo toban toddoba kun oo laga qolayo miskaha ama operationka lagu sameeyo miskaha ayaa kharaj intaas laaga ku bixi karaan baa layidhi inta ku baxayso daaweynta cudurada ama bakteriyada u dulqaato u dulqaadata antibioticada aysan antibioticada wax ka darin macnaha si qofka ku dhaco loo daweeyo ilaa labada kun iyo sideed tobanka ilaa laba labada kun iyo kontonka waxay gaaraysaa kharaj dhan lix iyo toban bilyan oo koroon
kaamaadkayo dhamadgeelnin maalaye kaa raacayaane qalbigaygu tuuraday balyaama noqoto kunka gaari waaya أنا واني ساعة شيوم يا بيا غردة أنبار عيان غير كودي على يبان بيا بو روحاني اسمي الراد كده قريب anigii oraxmoo quraa ayaa rubis la joogane abeenirad male abeenirad male leela lawdun mooda caaqookida ayo raaxada adduunyada ani wayga taagte la ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu imaroono raga igama saaro dhanna ima fidaye ragta malahaysiyo malaysku riixaa kala reebay dunide wax dhanbaan faafaadoon wucla orod ku daalod raacdeeyey gabadhe dantaa ii run sheegte ragannimo ma wayne abeenirad male abeenirad male leelalawdun mooda cirkunimow ku reemo gugu uu rusheeyo dadla horay baale badda oo isrogiyo biyo horaarka joogaan baygu ruga wareegsane
arramiyo mantilona rabsideedi fooshane nacabkay rideeyo mantarxan maroodiya rafiiqaygii moode raxligiyo kitaabkiyo ratuskiyo qur-aankiisa waan ku raysan waaye rabbi lagama quuse way i ruux wareente beeni rad male beeni rad male dheelalaw dulmooda ولدان جريا سيدا لولا ديري cashadu sharbayga dhiida dhibaantoa haysaf garanaa dhibaantoa haysaf garanaa ligligan jacaylkii haya haya ligligan jacaylkii haya haya
lidnimo adaykuna hadhaaya lilaahidu jidbay kugu ridaaya libaantuwa maysaf karanaa libaantuwa maysaf karanaa labtuu kalgacalkii hadhsaday hadhsaday labtuu kalgacalkii hadhsaday hadhsaday ma labaan la diriraa ma lix baan ka cararaa ma lishaanka dheer baa loo lidaa dul saara kalgacayl ma laasay
dhegeystayaal barnaamijkan rag maanta intaas ayuu ku dhan yahay sidaas iyo nabadgelyo la diriraa ma lix baan ka cararaa ma lishaanka dheer baa loo lidaa dul saara kalgacayl ma laasay
lux baan ku dabacay qalbigaygu lahashada xiisaha la dabsaday ma lux baan ku dabacay qalbigaygu lahashada xiisaha la dabsaday لحظة عبرتيو الحوبة اللي جاء يا ليبو وين يا ملي حدا عبرتيو الحوبة اللي جاء يا ليبو وين يا
layligu biyuhu daadiyaa ilaahidu jidbay kugu ridaa libaantuwa maysaf karanaa libaantuwa maysaf karanaa labtuu gacankii hadhsaday hadhsaday labtuu gacankii hadhsaday hadhsaday
layligu biyuhudaadiya lahashadu